asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aan sida joogtada halkan ugu wadaagno innaga oo kolba meel ka soo hiiraansana innaga oo hadba meel ka soo fullaaxna innaga oo kadba qayb inoo soo qabanna innaga oo kolba dhan ka dooranna waana xubinta murtida maanta ee aad dhihi karto wax fara badan oo tusaalayaal ah iyo wax fara badan oo eray bixin ah iyo wax fara badan oo mahmaah ah iyo wax fara badan oo maaragtay digniina intaba waa aad ka dhex heli karta waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmo aynu ku qaybsanno wax duugan wax dadban wax dahsoon iyo wax daahan intaba intaasoo nooc ayay xubintanu kulmisaa xubinteenna noocaasa ayaynu maanta waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba idmo oo aan halkan kaga wadaagaynaa ama aan kaga sheekaynaynaa waxaa la yidhi nin iyo haweeney ayaa isqabay muddo ka badan konton sano waa nin iyo haweeney ayaa waxay isqabeen muddo ku siman ilaa konton sano waaad garanaysaa dee laba qof oo ilaa konton sano isqabay da-doodu waxay noqon kartaa toddobaatan jiro ilaa iyo wixii ka sii sarreeya markaan ku leeyahay toddobaatan jiro dee kaba soo qaadba inay labaatan jiro isku guursadeen hadday labaatan jiro isku guursadeen konton sanana ay isqabeen dee toddobaatankii ayay xagga dambe iska mariyeen ama toddobaatan sano iyo in dheeri ah ayay madaxa ka jareen ayaan dhihi karna iyaga oo marka muddada saasa isqabay iskuna soo caanamaalay saasna isugu wanaagsanaa ayay dee way waayeeloobeen waa isku ag waayeeloen dadkii ay dhaleen iyo kuway sii dhaleenna dee dhallinyaro magaaladooda galay iyo dad waayeelo iyaguna magaaladooda dhinac ka galay ayay isla noqdeen iyagii baa guriga ku soo hadhay way yara caajiseen hadday yara caajiseen waxay ku sheekaysteen oo ay isla garteen yara waan caajisney maynu yaro dhallinyarayno oo si aan bal xusuusteennii iyo mustaqbalkeennii hore si aan u xasuusanno maan caajiska iska kicin haye maxaan yeellaa weeye ilaan waa in la tashado oo wax la isweydiiye markaasaa ninkii odaygaa wuxuu soo jeediyey waagii aan yaryarayna aynu israbnay dhallinyarada ahayn jirdiimadii bandhigga magaalada ee maaragtay dowladda hoose ama meelihii magaalada dhexdeeda ahaa ee lagu kelmi jiray dhallinyaradu isku ballansan jirtay meel ka mid a aan isku ballansanno halkaasaan sidii waagii aan isu ballansan jirnoo kale isku ballansanaynaa aniga ayaa kaasii horraynhaya adiguna waad iga dambaynaysaa waana inuu saacad hibla halkaasaanna isugu imaanaynaa sidii yaraanteenni aynu isu shukaansan jirnay yaanna xusaynaayo waxaan ku xusaynaa noocii aynu yaraanteennii samayn jirnay intaasaa lagu ballamay haye weeye ninkiibaa tegey markuu ninkii tegey meeshii tegey islaantii waa ay u goysay taleefoonkiina waaba ay dansatay way u goysay ninkii telefoonkiina waa ay dansatay waa qayb ka mida dee yaraantii sidii la yeeli jiray oo dee shukaansigu ahaa in maaragtay laysku adkeeyo oo uusan noqonin shukaansigu waxa sida maanta uu yahay ee timir xabaaltaallada iska noqday ee meel walba laga helaayo kale way ku adkaysay aayar bay u goysay ninkii waa welbahaaray sidii isagoo gabadh yar u goysay xaaladdii waa foorjoobay dib buu isu soo laabo gurigiibuu ku soo noqday markuu gurigu ku soo laabtay ayuu duqdiisii oo meelaheedii iska fadhido oo oo dun tolanaysa oo dee islaan ayey labaada ah ayuu u yimid markaasuu isagoo qayl yahay sidii waagu ninka dhallinyarada ah maxaad ka wadda adiga waxan sababtaad iigu geysa maxay tahay buu yihi mogta islaantiina dee filinkii bay la jisho waxay tidhi macaane aabbo ayaa ii diiday inaan guriga ka baxo aad iyo aad ayuu ninkaa odaygii ihii u qoslay markay maamadii intaa tidhi macaane aabbo ayaa ii diidey inaan guriga ka baxo ee iga raalle ahaw bay tidhi intaasay israacisay kolkaase waxay la noqotay inuu waagu shan iyo toban jirka ahaa ama siddeed iyo toban jirka ah uu maray siyi bes intaasaa xusuus iigu filan wuuba la dhacayba haddee la dhicis ma ahee weliba si weyn ayuu ula dhacay macaane aabba ayaa ii diidey inaan guriga ka baxo ayay tidhi markaasiyo bes intaasaa xusuus iigu filan mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eb waxaa la yidhi tala keen ahow ama tala raac ahow